iyadoo maalmihii dambe ay jireen dhaliilo loo jeedinayey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo la xiriiray inuu ka gaabiyey ka shaqaynta howlaha maamulka koonfur galbeed ayaa qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku abtirsada maamulka koonfur galbeed waxa ay sheegeen in madaxweyne shariif xasan uu noqday shakhsi dayacay howlihii maamulkaasi islamarkaasna loo baahan yahay in hal meel looga soo wada jeesto abukaate axmed cadow oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed kana soo jeeda maamulka koonfur galbeed ayaa tibaaxay in waxgaradka siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka tashanayaan sidii maamulka koonfur galbeed loo horumarin lahaa abukaate axmed ayaa ku dhaliilay madaxweyne shariif xasan inuu dayacay howlihii maamulka koonfur galbeed isaga oo ku milmay howlaha doorashooyinka ee dalka iminka ka socda abukaate axmed cadow ayaa tibaaxay in qeybaha kala duwan ee bulshada ku abtirsata maamulka koonfur galbeed looga baahan yahay inay hal meel uga soo jeestaan habmaamul xumidda uu wado madaxweyne shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
waxyaabaha aan kusoo eedeynan waxaa ka mid ah inuu ku guuldaraystay sugitaanka amniga iyo iyo xagga siyaasadda magacaabista madaxweyne ku-xigeenkii koonfur galbeed uusan weli soo magacaabin dib u heshiisiintii oo oo dadweynaha ama shacabka reer koonfur galbeed aan waxba mataqaanaya ilaa haddeertan wax bilow aan kasoo naas cadaan iyo iyo iyo iyo maamulkii oo aan gaarin degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobolada koonfur galbeed oo isaga ka aribay hadalka abukaate axmed cadow ayaa qayb ka ah hadallo maalmihii dambe ay jeedinayeen qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed oo la xiriira in madaxweyne shariif xasan uu xil iska saarin sidii uu u horumarin lahaa maamulka koonfur galbeed iyadoo si aadana loogu dhaliilayo inuu xallin waaye dagaalada ku soo noqnoqda gobolka shabeellada hoose oo u dhexeeya beelaha wadadega gobolkaasi